way baluugona baluugo dhaqaaluhu waa ka kiidha xalkeen way baluugona baluugo dhaqaaluhu waa dhudii lacagteen way baluugona baluugo dhaqaaluhu waa jidkii dherageen way baluugona baluugo dhaqaaluhu waa waqtii dhaabarkeen way baluugona baluugo dhaqaaluhu waa dhudii lacagteen way baluugona baluugo dhaqaaluhu waa jidkii dherageen way baluugona baluugo dhaqaaluhu waa waqtii dhaabarkeen ismaqal wacan oo xiisele dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow waa mar kale iyo barnaamijkii ganacsi oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda sanguuni mawjada megaatiis dhoobliya deegaanada hoos yimaada halka dhegaystayaasha caalamka iyo sidoo kale kuwa goboladun ay nagala socdaan barahan ku lehna internetka sida facebook oo ay nagala socdaan sanguuni radio halka youtube janalka ay nagala socdaan radio sanguuni barnaamijka ganacsi waxaa soo saara halkan idinka soo jeediya anigoo ah xasan maxamed cabdulaahi toddobaadkan barnaamijka ganacsiga waxaan uga hadlaynaa haddii ee beedmo intaan hawada ku jirno faa'iidooyinka ganacsiga yaryar qaar badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa noloshooda iyo midda qoysaskooda ka maaraya ganacsiyada yaryar islamarkaana ka soo saarta biilkooda ganacsiyada yaryar ayaa leh faa'iidooyin dhinacyo badan kuwaasi oo qofka u sahla inuu gaadho heer uu samaysto ganacsiyo waaweyn qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose oo aan waraysi la yeeshay ayaan wax ka weydiiyey faa'iidooyinka ganacsiyada yaryar dhow radio sanguuni gaar ahaan barnaamijka ganacsiga adoo noogu bilaabay magaca wasda waa ku dhawahay xasanow waan ku dhawahay radio sanguuni aad baan u salaamay waana soo dhaweyna radio sanguuni magacayda waa xasan axmed xuseen aadan oo ka mid a ganacsatada dhobley waxaad ka mid tahay ganacsatada yaryar ee degmada dhobley bal waxaad naga warbixisaa faa'iidooyinka ganacsiyada yaryar ay leeyihiin ni haddaan oo aan aan kuu sheego faa'iidada eliyan ganacsiga yaryar waxaa ka mid a midda koowaad ganacsiga waad ku baranaysaa midda koowaad waayo ganacsiga waa meesha laga bilaabo beeska waaye waa aasaaska ganacsiga dee qof markuu ku bilaabo wax yar ayuu wax badan hiigsan karaa waayo inuu magaalada ku barto ganacsiga uu markuu bilaabo asoo yar mise wax yar shiyar uu ku bilaabo uu tafaariiq gado wixii yaryar wuxuu ku gaara heer uu ku furto ganacsi weyn uu ku gaaro heer marka taasay midda koowaad taasay faa'iida leedahay midda labaad wuxuu ku baranayaa custom waayo qofku waa la baranaya bulshada laga dhex baranaya nin la garanaya ganacsi meeshiisa furinaya marka kadibna ganacsi weynaa wuxuu maxayada u fudanaya inuu furto ganacsi weyn uu faa'iida ka helo waa tan labaad tan saddexaad oo ganacsiga laga faa'iida waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah maxaa lahay waad cilmi aad ka baranaysaa ma garad because ganacsiga aad fahmaysaa businessa faa'iiduu leeyahay khasaartuu leeyahay aad ka fahmi aad ka baranaysaa midda kale tafaariiq aad galaysaa inuu dukaamada weyn waxyaalo badan oo waxaa jira aysan bixin oo adiga aad adiga bixinayso waxaa ka mid tafaariiq sokortay kale nuskiila kiila ruwac inaa gadaa laga yaabaa laakiin dukaamada weyn badan inaysan iibin adina taas bulshadana faa'iido weyn aad u haysaa waayo waxaad tafaariiq yarar baa ku gadaysaa marka faa'iido badan buu leeyahay ganacsiga reerniyo
xasanoo dhinaca kale markaan fiirino ganacsi yar malse dhihi karaa wuxuu faa'iido u leeyahay dadka danyarowga ah ama dadka jeebka yar saa'id waayo faa'iido buu leeyahay dhankaas waadaan ka fiirino waayo ganacsiga yar dadka maaragtay oo iska tabarta yar oosan oon awoodin waxyaalaha weyn inay gadaan sidoo hadda fiiri for example dukaamada weyn sokor haaf haaf sokor haaf biriisa lagu gadaa laakiin ganacsiga yaryar dukaamaha yaryar waxaa lagu gadaa wax tafaariiq ah ay awoodaan dadka masaakiinta oosan aan gadan karin sheeyaha qaaliga ah marka qofkii lacag yar hadduu haysto wax yaroo markaas u baahan yahay ayuu ka helaa ganacsiga yar oona ka duwan ganacsida weyn marka mar walba ganacsiga yar faa'iidadaas uu leeyahay dadkaas dadka danyarka ayuu mar walba dan u danayaa oona wax walbana maxay qiimahii jabnu ka gadaa qaabkay u rabaana lacagta waxay ay haysaan oo ay awoodaan oo ay u gooyaan ayuu ka gadaa dhinaca kale markaan fiirino xasanow malse dhihi karaa ganacsiga yaryar ee ganacsiyada waaweyn ee waxyaabaha uu kaga fiican yahay waxaa ka mid ah in uu ka dhaqdhaqaaq badan yahay sababtoo ah inta badan dadku ee waxyaabaha sida maalinlaha ay ugu baahan yihiin waxay ka qaataan ganacsiyada yar yes sax waan aaminsanahay waayo wuu ka dhaqaaq badan yahay waayo ganacsiga yar waxyaalo badanoo ma garatay oo oo daily use leeyahay waxyaalaha maalinta la isticmaalo badan ayaa laga helaa oo dadka bulshadana ay u badan yihiin marka waxaan aaminsanahay inuu ka dhaqaaq badan yahay ka socod badan yahay wuuna ka faa'iida badan yahay waayo shaygan uu soo qaaday ninka tafaariiqu gadayaa jimladii markuu soo qaaday shaygani wuu sii yareereynaa markaa faa'iida shay walbana faa'iida ugu jirtaa mar walbana uu ka faa'iida badan yahay saan aaminsan aniga
malas dhihi karaa qofka ganacsi yar soo maray ee waa ka khibrad badan yahay qofka ee hal mar ah bilaaba ganacsi weyn sax soo maray ganacsi wuu ka khibrad badan yahay wuuna ka faa'iida badan waayo wuxuu uga khibrad badan yahay qofka markuu ganacsi kasoo bilaabo waa nin at least beedkii ganacsiga iyo fahansan oo ma garatay een, ee, ganacsigu wuxuu yahay iyo faa'iida khasarta kala garanayo shaygu markaa ida ganacsi magaalo socdo la socdo dee qofka hadduu ganacsiga ka bilaabo ti yar uu garanaynin marka wuu ka khibrad badan yahay kan ganacsiga rab- bilaaba ka- aad ka khib- ka khibrad waayo shayga geedka guriga hoos baa laga soo dhisaa beeska ganacsiga yaryar marka wuxuu la mid wuxuu ka mid yahay beeska ganacsiga marka ganacsiga yaryar waa ma- ma garatay waa maxayday biiska hoose laga soo dhisaya ganacsiga qof markuu ganacsiga yar uu soo barto waxyaala yar ma- ganacsiga yar uu magaalada ku ku haysto si u wada marka dambe heer wuxuu gaaraya inuu ganacsi weyn furto marka adigoo ganacsi yar ka bilaabin haddaad u buudo ganacsiga weyn xoogaa caqabado badan baa kala kulmaysaa ma garatay waayo ganacsiga yaraa maadan ka baran cashiro laakiin kan aad yar ganacsiga faa'iido khasaartaad ka baran kartaa kan yar waana soo aq- waana nin macaamiil oo wax la ganacsiga cashiro badan ka bartaa tahay taas ugu khibro badan tahay waxyaabuu kaga duwan yahay ganacsiga yar ma jira ganacsiyada waaweyn waxaa ka mid ah faa'iidada waayo shayga ganacsiga laga soo qaaday oo asaga tafaariiq sii gadaya uu sii yaranaya marka faa'iido weyn baa ugu jirta taasaa midda kooda faa'iido tan labaad qofkina khibrad buu ku baranayaa waa taas iyadana faa'iida labaad taas ugu duwan yahay asli aniga ugu dambayntii dadku inta badan ganacsiga yaryar ee, way ka faanaan oo waxay u maleeyaan wax weyn aan laga helin bal fariintaad u dirayso maxay tahay nin horta waxaan u sheegayaa horta wax walba nin walba heer gaar wuxuu ka bilaabaa meeshaas waayo qof markuu ganacsiga uu higsanayo mar isla markiiba lacag inuusan haynin baa laga yaabaa laakiin uu haayo maxaa la yidhahdaa een, maskaxdii ayuu ku bilaabi lahaa ganacsiga marka lacag yar hadduu helo hadduu ku bilaabo qu- beri- dadka ha- oo hemiga gaaray higsiga badan oo hadda hantiilayaasha u badan adduunka waxayse ka bilaabeen wax yar bay ka bilaabeen sifa wax weyn ay ku gaaraan marka dadkaas ma ma aani- ma aaminsani marka inay maxayday oo in laga faano waayo ganacsiga ee, ka markuu qofku kasoo bilaabo meesha hoos ayuu meel fog gaaraa taasna inaysan kulley nin walbana wuu ogyahay xaqiiqada marka laga hadlana qof hoos kasoo bilaabma heer gaaraa anasaan aaminsana kulley nin hadda intuu kasoo bilaabo ganacsi ka bilaabo ilaa hoos- bees kasoo bilaabo heer heer baa lagu gaaraa ma garatay nin walba nin buu ka koreeyaa saad aad milyaneer ku qada ninka milyaneer bilyaneer noqdo rabaa marka saas ah heerka saas oo kala duwan yahay anaas aaminsanahay kusoo dhowow raadiyo sanguuni gaar ahaan barnaamijka ganacsiga adoo noogu bilaaba magacaaga saddexan waan ku dhowahay walaal Een, magacaygo saddexan waa nuura maxamed maxamuud een, jooga magaalada dhobley gaar ahaan suuqa Een, ganacsigaygana waa waxaan kaga ganacsadaa waa biyo iyo agaabtan oo bagaashka ah aad iyo aad baan u fiican yahay maasha allah inkastoo hadda suuqa uu aad u xun yahay oo so- ho- hoos dhac uu jiro Een, laakiin haddana waa aad baa loo fiican yahay boqolkiiba boqol waa la soo kabanayaa Een, maasha allah aad buu suuqa u fiican yahay aad u mahadsan tahay ee, bal waxaad naga warbixisaa maadaamaad ka mid tahay dadka ganacsiyada yaryar ku leh degmada dhoobley faa'iidooyinka ay ganacsiyada yaryar leeyihiin
No, wa- ganacsiga waa faa'iido uu leeyahay ganacsiga yaryarkaa faa'iido uu leeyahay Een, inkastoo dadku ay isku mid ahayn dad aan- waxay ka ganacsadaan qudaarta dad waa bagaashka marka ninkii u samra oo mar walba ay dukaankiisa uu uu furnaado aad bay u fiican yihiin oo uu soo kabtaa Een, marka maasha allah aad buu u fiican yahay ganacsiga yararkaha stebesteb buu usoo gaaraa dad ka taajira way jiraan oo dukaamo kale kasii fura dad kale oo ganacsiga oon ayaguna ay ay macnaha ay sandiqadaha iyo dukaanka yararka joogana way jiraan marka maasha allah aad buu walaal u fiican yahay waana ku fiicanna Ee, nuurow waxaad naga warbixisaa ganacsiyada yaryar ma jiraan waxyaabay kaga duwan yihiin ganacsiga weyn Ah, wax badan bay kaga duwan yihiin ganacsiga waaweyn inta badan wuxuu gadaa jumlo agaabo jumlo ah uu gadaa annaga laakiin waxa bagaash oo yaryar aho oon yaan gadnaa oo nooc kasta leh sida ninaca buskudka biyaha xanjada wax walba waan gadnaa marka aad iyo aad go- ganacsiga yararka waa uu waxaan dhihi karaa kan jumlada ah kan yararka ka faa'iida badan Een, waa- wax badan buu kaga duwan yahay Een, marka ninkii dee firfircooni leh inta badan uu uu- uu lacag fiican buu ka dhaliyaa Een, marka wax badan buu kaga duwan yahay kaas bal waxaad naga warbixisaa waxyaabaha kale ee laga faa'iido ama faa'iidooyinka kale uu leeyahay ganacsiga yaryar maadaama hadda aad ku dhex jirto ganacsiga walaal eh, waxaa ka mid ah ganacsiga inuu ruuxu khibrad u yeelan karo waayo arag uu yahay eh, hadhow inuu ganacsi weyn uu samayn karo samar uu u yeesho waa inuu samar u yeeshaa oo wakhti badan uu usoo qaataa marka taas ayaa ka mid ah inuu ruuxu waayo argi dhinaca kale markaan fiirino inta badan ganacsiga yaryar ee meelaha dadku inta badan aadka u adeegtaan ee waxyaabaha yaryaroo kale u baahan yihiin ama baahiyaadka kale sida maalinlaha oo kale waxyaabaha loogu baahan yahay taas ma lasdhihi kara waxaad kaga duwan tihiin ganacsiyada kale waaweyn oo inta badan iyagu ee, wax ee, baahiyo maalin aan iibin haa waan kaga duwannahay annaga haddaan nahay een, ganacsiyada yaryarkaaha een, wax walba waa oo maalinlahan gadnaa sida biyaha een, buskudyada iyo ninacaas een, maalin walba waa naloo yimaadaa waa nalaga gataa ganacsiga waaweyn laakiin waxaa laga yaabaa ayaa jimla hal mar in wax laga soo dalbado laakiin anaga afar labaatan saac ninkii een, waa macnaha ganacsigiisu uu u furan yahay wuu kaga duwan yahay kuwa kale een, waana kaga een, furfuran yahay mar walba de waa dukaan furan oo mar walba loo soo gelayo oo wax badan uu uu- uu ka faa'iidayo taasaa ka mid ah maadaamana dhallinyaraa tahay ee, ganacsi yarna uu ku furan yahay dhallinyarada kale ee aan weli ganacsi inay samaystaan ama ganacsiyada yar inta badan aana ee, ku dhiirin inay samaystaan taa beddelkeeda raadiya ganacsi waaweyn inay samaystaan maxaad ku dhiirigelin lahayd Ah, dhallinyarada een, inay shaqaystaan hadda ama ganacsi inay abuuraan ah, raba waxaan ku dhiirigelinayaa inay ay ganacsi ay furtaan oo shaqaystaan oo bilaabaan step by step baa lagu soo gaaraa inay ganacsi yar ka bilaabaan kadibna ganacsi weyn ay usoo gudbaan Een, waa saas oo- ayaa lagu soo gaaraa iyo samir Een, dhallinyarada shaqaala-aanta waxaan kula talin lahaa inay ay shaqay ay bilowdaan waxba aan meelaha inay iska istaagadaan waxaa uga fiican inay mar walba ay ganacsita bilaabaan ay heerba heer soo gaaraan oo hadhow ay ay ganacsi weyn ay inay gaaraan laga yaabo marka inay ay samirka u badiyaan oo ka- shaqo abuur sameeyaan oo yaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada ee shaqaala-aantaha muddo intee lag baad ku dhex jirtay ganacsigan yar no muddo waxaa u malaa hadda meelaha shan sano waan wadaa Ah, lix sano meelaha way dhan tahay Een, ma- maasha allah waa aadna waan ugu fiicnahay Een, inaan kasii aan kasii gudbana waan waan rajeynaya insha allah saan ilaah ka rajeynayo aan kasii gudbo oon ganacsi weyn aan usoo gudbo yaabaad ka baratay muddada intaa lag aad ku jirtay ganacsiga yar haddii aad warbixin iga siisid Een, waxyaalo badan baan ka bartay bulshadaan aan wax badan ka bartay dadka aan la- aan la tacaamulaa marka hore nin dee iska meel ka joogaanaha laakiin hadda dad badan oo bulsho aan isku barannay ganacsiga il baa ii baxday Een, wax badan baan yaan- oo khibrada iga- iga iga baxay Een, haddana waan rajeynayaa inaan aan kasii gudbo oon khibrad badan aan usii yeesho maadaama haddan ganacsi ku dhex jiro Ah, ganacsi yar ee, waxaa ka mid ahaa hadda dadka ganacsiga waaweyn leh inta badan waxay kasoo bilaabeen hoos sidaan oo kale iyo hoos kasoo bilaabeen ama jablayaal bay ahaayeen ama ganacsi een, hoose u ahaa marka ee, haddana marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka inay hoos kasoo bilaabaan si ay hadhow ay meel sare ay u gaaraan marka taasaan ku dhiirigelinayaa marka ganacsiga waa aad waxyaalaha ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto weeyaan Ee, ganacsi yaryarka ah waxaa ka mid ahaa inuu ruux horta uu samir uu leeyahay oo u samri karo oo firfircoonaan iyo wax badan uu isku wadi karo dabeecadna xagga dabeecadda bulshada la dhaqankaana uu uu samayn karo Een, inuu hadhow uu meel sare uu ka gaadho marka een, annaga hadda waan usoo dulqaadanay waqti badan baan usoo qaadanay Een, kuwa naga dambeeyana saasaan u rajeynaynaa anaguna inaan kasii gudubno oo insha allah aan meel sare gaanaan aan rajeynaynaa fariinta aad la wadaagayso daayarta soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan daayarta reer dhowle maxay tahay maadaama tahay nin dhallinyar ah oo ganacsi ku dhex jira no waxaan kula dardaarmaynaa da'yarta soomaaliyeed ama dhoobley inay ama haddayna shaqo hadda aanay- ayna- ayna hay- haynin inay ganacsi yarara ay abuuraan sidaan oo kale ay soo bilaabaan een, ay ganacsi yar ay furtaan si ay hadhow mustaqbal iyo ama ganacsi weyn in ilaahay wax laga yaaba u barakeeyo ee ganacsi weyn ay ka abuuraan marka waxaan ku dhiirigelinayaa ama aan ku boorinayaa inay ganacsi yar ay abuuraan oo ay furtaan dukaamada ganacsiga si hadhow ay meel sare u gaaraan hamigooda ama meel ganacsiga ilaahay u barkeeyo waayo een, wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay danahooda ku fushin karaan ah, ah, ganacsigooda faa'iido badan iyo khibrad badan buu leeyahay marka waxaan ku boorinayaa inay ganacsiga yar ay furtaan dukaankaas oo ay ku dhiiradaan
dhaqaaluhu waa jidkii dherage Thank you.
dhanka kale cabdiqani cabdulaahi haajir oo ka mid ah aqoon-yahanada baratay cilmiga dhaqaale ee ku nool degmada dhuubley ayaa dhankiisa sharaxaya faa'iidooyinka ay leeyihiin ganacsiyada yaryar isagoo sheegay inay yihiin dadka ganacsiyada yaryar kuwa door muhiima ka qaata horumarinta dhaqaalaha dalalka xasan waa mahadsan tahay inta badan luuqadda qalaad waxaa lagu yidhaahdaa micro iyo micro laha inta badan dadka hormaray wadamada hormaray waxay wax ku gaareen waxaa weeyaan ganacsiga yar waxaa la fendaska la meelaha eh, maamooyinka khudaarta gada Eh, ganacsigan waxaa weeyaan inta badan wareejooga ukunta la wareejinayo En waa waxyaalaha inta badan qof horumar gaara meesha uu ka bilaabo weeyaan waxaan ka baran karnaa ganacsigaas marka markaan development kama hadlayno waxaan ka baran karnaa kow qofka inuu dulqaad qofka dulqaad u yeelanaya wuxuu dareemayaa een, waxa la yidhaahdo loss iyo profitka faa'iide iyo khasaare waxay tahay dadka abuura inta badan fikradaha dadka ay la yaabaan dadka hoos kasoo bilaaba yani scratch kasoo bilaabaya waa inta badan dadka een, dhaqaalaha soo geliya magaalooyinka iyo caasimadaha iyo adduunka dadka hormaray dadka dhaqaalaha soo geliya waxaa weeyaan dadkaas waxaa ka hadlayay een, ninka la dhijaa ruto his excellency ruto wuxuu ka hadlay barnaamij ah wuxuu yidhaahday dadka kenya grade d kenya d ee dhaca a inta badan kenya dhaqaale kusoo kordhigu dhah yacni waxay inta badan ay ka bilaabaan ganacsiga scratch ka bilaabaan waxaan ogolahay arrintaas yacni dadkaas dad nolol ka qosta ma aha wadamada horumarayna ee buugta laga dira ama qaalada laga diyaarina xasano waxaa weeyaan waa dadka waad garanaysaa biligate biligate wuxuu ka bilaaba hoos oo ka bilaaba wax bartay ma aha xitaa waxaa ku maamaahay aniga waxaa dad wax akhriya ma ihi kuwa ugu akhris badan adduunkan aniga ii shaqeyn u dhah waa dareemi kartaa orahaas noocaas u qore Een, xasano marka waa dadka hadda dhowleyey waxaan is dhihi karaa boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaan dhihi karaa dadka hormariyey ee dhowley meel gaarsiiyey waa dad ka bilaabay ganacsiga hoos ka bilaawayaan marka aan kule ganacsi hoos ka bilaab waa qudaarta kow number one waa waxaa weeyaan caanaha baadiyaha laga keenayo waxaa weeyaan een, waa ganacsiga waxaa weeyaan ay sheegay bagaashka saabuunta iyo sakiinta waxaa la gadaayo Een, waxaa weeyaan waa waxaan ukunta la wareejinayo waa ninka ku gadaya waxaa weeyaan eh, cabitaanka jid ku gadaya fruitka qasaya marka ninkaas wuxuu samayn karaa maalinkii laba boqol oo doolar sameynaya ninka dukaanka gada ee bacalaha u camirada laba boqol oo doolar ma samayn karo hadduu xitaa sameeyo deyn baa looga qaadanaya marka xasan waxaan leeyahay een, inta badan een, ganacsiga yarka ah ee, developmentalka inta badan een, magaalooyinka waxa u keena ayaa u keena waana in la dhiirigeliyo weeyaan kenya waxaa ka socday barnaamij william samoy ruto uu waxeeyey oo ah lacag uu bixiyey uu siiyey Haza- hazalafaan lacag la dhaho hazalafaankaas wuxuu ogol lahaa in ninka kenyaanka ah uu shaqalaan ka cabanin yacni waxaa la siinayaa qofkaas laba kun oo kenya la siinayaa ugu yaraan shan boqol oo kenya ah shan boqol oo kenya waxay u geysaa caagadahan jubbadaha la iibiy maaragtay yaryarka ah uu wareejinayaa waxay u goysaa bahal bisil oo xawayaan la kariyey oo la huuriyey galley la huuriyey uu xawayaan uu wareejinaya marka maanta halka xabo kasoo qaad inay tahay konton shil inay tahay isaga boqol shil oo gada maxaa u jira konton shil aa u jirta marka xasanow inta badan developmentalka waxaa keena nation ama qaran waxaa u keena developmentalka horumarka u keena number one waxaa weyaan ganacsate lama dhaysan karo lama yeesi karo waxaana ku dhiirigelinayaa maamulka in intay madal u qabtaan dadka noocaas isu keenaan waxa weeyaan ka waramayaan ee waxaa weeyaan i sheegay yacni waaraystaan dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaa inagu eeg barnaamijkii ganacsiga oo aad kala socoteen warbaahinta sanguuni mowjada megahatis barnaamijka waxaa soo saaray halkan idinka soo jeedinayay anigoo ah xasan xaa cabdulaahi intaan barnaamijkan kiisa xiga hawada dib ugu kulmi doono waxaa idinku dhaafaynaa sidaas yamaan allah